dibadbaxyada ka socda dalka faransiiska ayaa u muuqda kuwo markaasi qaboobaya kadib shan cisho oo xiriir ah oo halkaasi dibadbaxyo ay ka dhacayeen kuwaas oo ka dhashay kadib markii biliiska ay toogteen wiil toddobiyo toban jir ah oo lagu magacaabi jiray nahel oo asal ahaan kasoo jeeda dalka algeria oo qoysaskiisana ay kasoo jeedeen dalalka algeria morocco balse haysta dhalasha dalka faransiiska wiilkaasi daad yare la dilay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ka codsaday bulshadu iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan waddooyinka haddaba warkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi ayaa ridwaan xaaji cabduuli wariyaha v o a ee london waxa uu ka wareystay maxamed salaad cali oo ka faalooda arrimaha dalka faransiiska kuna sugan magaalada paris ilaa iyo toddobiy labaatankii bisha shanta cisho ee ay socdeen dibadbaxyada iyo qulqulatooyinku xalay toole waxay ahayd habeenkii ugu deganaa kadib markii dowladdu ay heegogelisay ciidamo ciidamo fara badan oo la kordhiyey cadadkii ciidamada booliska militariga sidoo kale waxaa loo sharciyeyey ra-iisul wasaaraddu oo shalay ka hadlaysay waxay u sharciyeysay in ciidamadu ay isticmaali karayaan helikobtarada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan sidoo kale waxaa la heegogeliyey militariga oo iyaguna isticmaalayey baabuurta gaashaaman marka sababtaas ayaa runtii arrintaas sababtay baan isleeyahay isla xalayna meel yurashonselise la yidhaahdo oo ah suuqa ugu weyne de dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo waddanka faransiiska ayay mudaharaad dayar ka dhaceen iyagana waa la kala eriyey wax khasaaraahi kama dhalan waa gartay marka hadda dibadbaxyadii waxaa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsan yihiin sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaagayso arrintaas miyay jirtaa
arrintaas arrintaasi way jirtaa runtii anigu laba cishoba suuqa markaan u baxo meel kasta askar baa taagnayd baabuur baa taagnaa amniga waa la sugayey shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guulaysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambe inaan loo dulqaadin doonin oo gacan bir a lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha isla sidoo kale shalaytoole ra-iisul wasaaraddu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay intay doontaa qaatay inaan la cafin doonin oo laga daba tegi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya marka baaqoodii baa la dhegaystay ma la dhihi karaa runtii taa laftigeeda qayb bay ka qaadatay baa la dhihi karaa oo wiilka ayaydii baa hadashay oo sheegtay inkasta oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ee ininkeeda dilay oo lacag loo ururiyay hal milyan gaadhaysa dadka qaar ay u ururiyeen ay dhibaso haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baabuurta la burburiyayo iyo guryaha la gubiyo iskuullada la gubiyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay dee in mudaharaadkan wejigii uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaara lahoo tuug u badani oo meheradaha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen marka sidoo kale waxaa xusud mudan ridwaana wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska faransiiska dusha ka saaraynin laakiin oo ay booliskii laftigoodaba saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo taxsiyadeeyeen laakiin si gaara khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda ee iminkana la xukumayo waayahay maxamed markaad eegto faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka ilaa afartan iyo shan kun oo ciidan ah ayaa dalkaasi lagu daadiyey waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray baabuur badanaa la gubay dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey marka carada intaas la eg markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas maxaa loo sababeyn karaa ayay kula tahay ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa
runtii waxaa jira ridwaanow arrin dhibaato ah oo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka ee waddanka faransiiska ku nool oo weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga africa ay ka cabanayaan waddanka faransiiska oo ay leeyihiin sistamka boolisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajanabiga ah marka sidoo kale afrikaanka laftigooda way tabashadaa way la qabeen oo wiil geniyanabaa kan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah ee booliska didka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin xeday algeriana ninkii markaa markii saa loo qaaday waxaa la jeelkiiba ku dhintay baa la yidhi runtii cadhada taa ka qaada laftigeeda tuulis way guben marka waxaaba ku jirtay baabuur soomaaliyeed waaba ku jirtay baabuurta la gubay marka de runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytan eegtaan ay dib ugu dhici doonto marka taasunbaa sababaysa waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka faransiiska sidey u arkaan rabshadahan
runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso in arrintan sifo sharciya loo maro runtii de waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhoweeyey community ballaaran oo muslimna oo waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin waddamada galbeedka yurub marka runtii dee bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha waddanka in la baabiyo in la dhibaateeyo mar haddii dee askarigii dhibka geystayba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto markaa runtii waxay bulshada ku baaheen in la isdejiyo in hantida dadka shacabkaana aan la burburin
maxamed salaad cali oo degan baris wuxuu u warramayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli